Maamulka dugsiga Maambile oo ku yaala xaafadda Howlwadaag laanta suuq sare ee magaalada Beledweyne ayaa deeq waxbarasho bilaash ah siiyay caruur isugu jirta agoon iyo danyar. Ardaydan ayaa waxaa la baraa waxbarashada aasaasiga ah sida akhrinta iyo qoraalka afka Soomaaliga, xisaabaadka iyo culuumta sayniska. Maamulaha dugsiga Maambile Ustaad Cabdulaahi Cabdiraxmaan Cabdulle ayaa raadiyo Beerula uga waramay ujeedka ay u siiyeen ardaydan waxbarashada iyo tiradooda.
Dugsiga Maambile wuxuu fursad waxbarasho siiyey arday agoon iyo danyar ah oo tiradooda ay gaarayso ilaa iyo labaatan iyo shan arday. Ardaydaas waxay isugu jiraan kuwo horey goobo waxbarasho u tagay awoodi waaye in ay iska bixin waayeen qarashaadka waxbarashada iyo kuwo weliba aan helin fursad waxbarasho marka runtii deeqdaas waxbarasho ee ardaydaas ay heleen waxay ahayd mid runtii ay aad iyo aad ugu baahnaayeen caruurta waxbarashadooda faa-iido aad iyo aad u badan ay leedahay haddii aanan caruurta waxba hadda la barin waxay noqon karaan kuwo runtii nolosha ka dhaca waxaa kale oo jiro ardayda waxbaranaysa ayaga naftirkooda waxaan kula dardaarmayaa inay aqoonta ku dadaalaan inay ku dadaalaan waqtiga ay bixinayaan ay ku baxsayaan goobaha waxbarashada mar walba oo wax barato mar walba oo goob waxbarashada tagtid waxaa siyaadaya ama nuuraya qalbigaaga ama waxaa kuu kordhayo aqoon ama wax ada hore waa aqoonin marka waxaan leeyahay
qaar ka mid ah waalidiintan ardaydan dhashay oo raadiyo beerula la hadlay ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in caruurtooda waxbarasho helaan aad baan ugu faraxsannahay in looga furo xaafadan howlwadaag ee laanta heegen xaqiiqatan dugsigan wuxuu ma aragtay in badan soo dhoweeyey bulshada waana ilmo badan waxbarasho ay ka heleen ilmaha danyarta ee aan haysanin waxbarashada waxay ka heleen waxbarasho lacag la-aan ilmaha aan agoonta ee aan ayagana sidoo kale aan haysanin waalid waxbarashada ka bixiyo xaqiiqatan aad baa loogu soo dhoweeyey waxbarashoay ka heleen annaga ilmahan geynay ilmahaasna waxbarasho ay ka heleen macallimiinta maambile aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin oo u mahad celinaynaa waxaan leenahay wax loo baahnaay ayaad samayseen horay u socda howshiina qabta howshaas waa ugu hambalyeynaynaa aad iyo aad aan ugu hambalyeynaynaa maambile waxaan leenahay bulshada sida annaga uu noo anfacay iyo bulshada dhan noo anfacay baahda iskuulka maambile oo inoo fideeyey in ay ardaydeena u helaan waxbarasho oo free ah ko aad ay u mahadsan yihiin dugsiga maambile dadka danyarta u qabto in ay ardaydooda u helaan waxbarasho free ah ko aad u mahadsan yahay maamulka macallimiinta dugsiga maambile maadaama ay ardayda danyarta ama agoonta ay u fidiyaan in ay helaan waxbarasho free ah dugsiga maambile ayaa ka mid ah iskuulada dhowaan laga hirgeliyay xaafadda howlwadaag laanta suuq sare kaasi oo ka qayb qaata horumarinta waxbarashada caruurta agoonta iyo danyarta maadaama aysan awoodin in ay iska bixiyaan qarashaadka waxbarashada